waa howlgalowya ka soconayo gobolada suba gaar ahaan gobolka gaba asaasiisa hore ereadan doonaad sixatoo geliley iyo diif iyo halkaasay ciidamada howlgalla ka sameeyeen oo kooxaha argagixisada ayagoo isku dayaya inay dowladaha dariska u gudbaan baadada ammaanka kaashanayo waxa weeye ciidanka deegaanka bay kula dirideen marka adigu waana de hawlihii socdayay kamid tahay iyo dib xoreyntii dagaalka goormo u dhacay
waa saakay adigu waa howlgallo xala iyo saakaya lagu sameeyey meelaha isku urursanayeen qoladan khawaarijta ah iyagay aadan waxa weeye aadan doonaadka gelilaya diif inta udhaxaysa ayagoo isku dayay inay xuduudaha ka gudbaan halkaas waxa weeye laba cays wax khasaare ah oo ka dhashay miyaa jira
awaadeen oladii khawaarijta ahayd dhimasho dhaawac waa leeyihin annagu laakiin ma khasaarno waxaanu naa niman dalkooda iyo diintooda sharafkooda difaacayo waxsi haddaana ma jiraan hadda waa waa suurtagal inay jiraan dhaawacyo yaryaro saaray waxas
waayahay bal waxaad inooga warantaa maadaama howlgallo ciidanka dowladdu ay ka wadaan gobolka gado xaaladda ciidanka xilligan ay ku shaqeeyaan iyo weliba deegaanada kale howlgalladu ay ka socdaan
dowladda ha kusoo koobine shacabka soomaaliyeed oo kacdoonsan oo lala dirinayo khawaarijta al-shabaab iyo imaanlaalayaasha kale dalka iyo dadkao dembiga ka galay iyo ciidamada galabka sida ee dowladda si wada jir ah ee howlgallo oga wadaan gobolada jubbooyinka gaar ahaan gobolka gado waayo otaayna gobolka gado dhammaantii waa xor markii laga reebo meelaha hawska ah oo ay kusoo dhumareystaan nimanka bur-aska waxaaweya markaa de duruufaha mar haddii duruufaha laga hadlayo dhibkuna waa badan yahay dhulkuna waa balaaran yaha dhaqaaluhuna waa yaryahay dowladda soomaaliyeed baa wax taageero ah xag dhaqaale xag rasaaseed xag galab xag dhiirigelin haba yaraatay ay sagaal sideeda bilood oo u joogay madaxweyne xasan kama soo gaarin gobolka gada xitaa dhiirigelin waa mahadsantiin xitaa nagama soo gaarin mada
waaya marka ciidanka yaa taageero oo taageerada dhinaca hubka iyo weliba sanadaha kale yaa siiya mar haddii wax taageero ah aada sheegtay inaadan ka helin dowladda federaalka aadeen isku tashibay dadkan ku jiraan gobolka gado todobadiisa degmo markii shabaabka laga xoreynayay dadku ayagaa isku tashabay dowlad taageeraysay ma jirin waxaadna moodaa dowladda hadda jirto meelo gaara inay taageerayso taageeradeedu ay ku wajahan tahay gobolka waxaa ka jiro ciidamo deegaan oo la birinaya argagixisada oo deegaamo badan oo ballaaran jiro sidaa ee tusaale geriley ciidanka jooga waa ciidan deegaan ma garamaysno degmada ceelwaad meesha la yidhaahdo boholgarasle yurkud iyo deegaamo kaloo ballaaran bay ciidamadu ka dagaalamayaan oo ay argagixisada ka xoreynayaan mana jirto cid soomaaliyeed oo dadkii dalka iyo diinta u dhaarteeya oo ka gacansiinaysa arrimahaas dhanka kale waxa weeye dadka wixii xuquuq ay lahaayeen hadday tahay dhaqaale hadday tahay dooryaha caalamka bixiyey hadday tahay digudhis ayaduna kooxaha heshiisku oo shaksiyaad oo axmed madine iyo kolley dadka u dhadhay madaxweynaha soomaaliya ayaduna awada ku qaybsado oo iyaduna inta hadda dowladda xasan sheekh maxamuud ay dhisan tahay waxyaabihii dadkaan xaqa ulahaayeen waxba kama soo gaarin saas iska maqlaysay xildhibaanada aqalka sare maalin dhaweed sanatare ka hor hadlayay wax xuquuqoo dadka ay leeyihiin soo gaaray intay dowladdaasi dhimad
waxaad ka hadashay duruufaha ciidamada oo xilligan ay ku shaqeeyaan ma waxaa jira ciidamo ilaa hadda aan wax mushaar ah qaadan
aweysaday yihiin hada ciidamadu waa laba qaybood ciidamada diiwaan gashan oo ciidanka dalabka sida milatariga boliiska atliiska iyo waxa weeye militariga agaramaysan mushaarkooda weli waa qaataan adi wax u farsada xumo ku dhacday leeyihiin laakiin toban jeer waxaa ka badan ciidamada deegaanka oo in badan qaarkood dagaal ku jiray tusaale hadda degmada ceelwa oo xildhibaanaadkeena sidii ku taallo deegaanka berlin ilaa dhulkaas oon hadeerna howlgalladu ay ka socdaan ciidan baasoolo aada u fara badan oo quraankuna ciidankii la garaneeyey oo loogu guulaystay in la garaneeyo ma ahayno xukuumadii uhuru kenyatta oo soomaaliya la dagaalamaysaa ka hor istaagtay in la qarameeyo dowladii hore laga guulaysanin marka in xilligaas sidoo kale deegaanada daholgaraslo iyo qoonan iyo guladweyne iyo dhulkaas xilligiiku ciidamo deegaan baa ka dagaalamaya ayaguna hadda u baahan ciidahoodu inay helaano dhulka difaacayo marka arrimahaas waa sidaas